wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in galabta ay magaalada ku geeriyootay fanaanadii caanka ahayd ee saynab xaaji cali baxsan baxsan ayaa muddo badan kusoo jirtay fanka waxayna caan ku ahayd heesaha wadaniga iyo kuwa jacaylka warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste allah u naxariistay fanaanada saynab xaaji cali baxsan oo ka mid ahayd fanaaniinta ugu caansan hobolada waaberi ayaa maanta ku geeriyootay hoygii ay ka deganayd degmada holowdaag ee magaalada muqdisho fanaanada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku xanuunsanaysay muqdisho sida ay bahda fanaaniinta hobolada waaberi u sheegeen idaacadda v o a siciid maxamed xarawe waxa uu ka mid yahay awaaliinta hobolada waaberi waxaana uu ka warbixiyey aqoontii u lahaa allah u naxariistay saynab xaaji cali baxsan ina lilah waa ina ilaahi raajicuun saynab xaaji cali baxsan waxaa weeye waa allah u naxariisto waxaa qof fankan iyo halgankii iyo dowladnimadii iyo wixii oo dhan ka soo qayb qaatay weeye marka allaha ka samirsiiyo ummadda soomaaliyeed iyo ehelkeeda iyo caruurta iyo dadka ka dhalatay intaba allaha ka samirsiiyo fanaaniinta ugu daran ayadaana allaha ka samirsiiyo wallaahi fanka horta adiga lixdameeyadii bay meelaha ka xaggaas waxay ka timid etoobiyay ka timid hargeysay ka soo bilowday marka ay qaadayso geeska iyagoo guulaysta hargeysay joogtay oo halkaas bay ka qaaday shawaade ay ka qayb gashay iyo wihiina lama tirin kara de wed iyo wacad iyo inta ciiddaasoo kale ahaayeen dee shawaadan yaa tirin kara annaguna waa iska ilownayba annaga inta barnaamijkan kasoo qayb galnay ka soo wada qayb galnay horta ma yara intii kacaankii oo dhan waxaan isla ahayn waa beri baan isla ahayn ka horna inkasta oo kooxdii xoogga dalka aasaasaheedii ay ahayd halkaas bay kooxdaasay ka mid ahayd marka intii kacaanka iyo wixii ka dambeeyey oo dhan waxaan isla ahayn waa beri baan isla ahayn qof laga sheekayn kara maaha desayn waxaan jeclay bas dad kacadcad bay ku jirta dad kacadcad khatarta oo fanka xaggiisa maxamed xasan barrow oo ka mid ah fanaaniinta hobolada waaberi ayaa sheegay inay fanaanada u geeriyootay xanuunka sakorta iyo dhiikarka waxaana uu intaasi ku daray in fanaanada la dayacay oo aan loo qaban wixii ay mudnayd innaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun saynab xaaji cali baxsan fanaanadii weyneyd ee hobolada qaranka waaberi taariikhdeeda lama soo koobi karo lagamana sheekayn karo waa fanaanadii fanaanadii ugu weyneyd ee dalka soomaaliya marka la yidhaahdo xagga goobana badoonkana kasoo qaata qayb lixaad leh kasoo qaadatay halgamadii lasoo maray ee soomaaliyeedna runtii guulo weyn ka keentay marka ilaahay a u naxariisto ninba maalintiisuu dhimanayaa tegayaa saynab xaaji cali baxsan taariikhdeeda kuma soo koobi karno sanooyin iyo iyo boqolaal sano kuma soo koobi karno maanta tiir weyn baa ka jabay fanaaniintii qaranka soomaaliyeed oo muddana ay ku xanuunsanayd muqdisho ku xanuunsanayd ee iska macnaha run ahaantiina aan hadda meeshaan kaga faalloon karin dhibaatadaay soo martay ay soo martay marka ilaahay ha u naxariistaxanuun cankee u dhimatay ayaa maqasheen wallaahi waa dhikar iyo sokor iyo xanuuno badan isku jira korostool iyo waxyaabahaas ayay u dhimatay laakiin anigu waxaan oran lahaa saynab waa la dayacay inkastoo teeda ay gashay oo qofba maalinkii uusan dhaafi karin ama dhaafin wadanka waxay usoo gashay guulahay wadanka usoo qaaday iyo iyo wanaagay wadanka usoo samaysay iyo wadaniyadeeda abaalkeeda lagama waraabin faadumo cali jaamac nakruumo oo isla soo shaqeeyeen saynab xaaji cali baxsan ayaa tilmaantay kaalintii ay fanka kaga jirtay
inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun horta taariikhdu ilaabamayso intii dhimatay ilaahay u naxariisto ilaahay intii agaheeda joogay oo habaryaraha iyo ayayooyinka iyo eedada allah samaha ka siiyo ayaguba waa ku dhinteene hobolada waa beri oo dhanna waxaan leeyahay waa ayaamba ayaam nina uulgelayaa nin aroosanayaa maantay waa sidii u cabdulaahi qarsi yidhi baxsan maanta waa geeriyootay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin anaguna waa ka daba tegaynaa baxsan haddaan kaaga sheekeeyo anagu saaxiib baanu ahayn oo walaashay bay ahayd waxay ahayd hooyaday oo kale markii aan fanka soo gallay aniga kooxda xoogga aasa aasaheedii baan ahaa markii aan ka tegay kabacdina ayadaa kusoo biirtay markii dambe oon kusoo noqdayna waan isla shaqaynay markii dambena waxaan wada nimid ee maxay ahayd oo la isku daray waa beri ee hobolada raadi muqdisho iyo xoogga markii la isku darayna waxaan noqonay hobolada waa beri waxa weeye walaal qaaliyaa naga dhimatay saaxiib qaaliyaa naga dhintay fankii albaabadii fanka waa naga xirmeen waxay ahayd haddii aan runta kuu sheego fanaanad ku qurxan masraxa fanaanad ku qurxan codka waa gabadhii koowaad oo soomaaliyeed oo iyadoo qaadaysa xooga heeska ahaa geeskayga guulaysta biladii koowaad loogu xiray bay ahayd oo loogu xiray heeska ay qaaday iyo wanaageedii waxay ahayd bulshay ahayd magaalay ahayd saynab xaaji cali baxsan ayaa riwaayadii ugu horreysay wax ka jisho ahayd alla aamin ma eesho taasoo uu alifay abwaan axmed saleybaan bidde waxaana lagu wadaa fanaanadda in lagu aaso maalinta berri ah qabuuraha sheekh suufi ee magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho